waxaa jiraan markii arrimahan oo kale imaadaan dad caamah oo iska hahadlaan waxay ku hadlayeen aan garanaynin qofka asagoo kaali khayr sameeyo isleh inuu maarata naftiisa halaagay diintiisa halaagayay mara qaarkood dhacaysa ayaa dhacda qof walaalkay ah oo hadda sharna aan u malaynaynin inuu ku talagalay ayaa hadlay asagoo leh qof wadaad ah oo labadaas reer mid ka mid ah ka dhashay midna janno geli mahayo wadaadada janno geli mahayaan reerahaas ka dhashay maxaa jira reeraha maayo waxaan ka reebaan wadaadada reeraha ka dhashay khayr iyo wanaag iyo isgarabqabshi aan ka ogeen iyo sharta inay reebaan awood ay wax ku reebaan oo intaas ka badanna kelimada inay ku hadlaan ma ogey wax kala ma lihin wayna reebeen wayna reebi jireen baaqii ugu horreeya oo dhibaatadii ugu horreysa dhulkaas markaay ka dhacdayna dadkii reerahaas ka dhashay ayadoo xataa dad kale la jirin waa tii ay istaageen marka inuu maanta nin caami oo waxba ogeen inuu soo istaago sida reerahaas culimmadoodii qofna janno kama tegaya waxaa weeye ma aqaana inaas hadla qofkaas oo kale cidda u bannaysay iyo waxaas ku hadlaa horta ma garanaa mise waa iska hadlaa caamada waxaan leeyahay keligiis ma ahin wanaag doon inaas yaan dareensana ninka asagoo xumaan kaali hadda sameey isleheen oo wanaagun ha dhaca uu lahaa markaas hadlaysaan hadallada u fiirsada meel ii waxaas inaas ka hadashaan aad aheenna ha ka hadlina ee diintiina iyo naftiina u fiirsada ninkaas walaalkeenna waxaan leeyahay ilaahigiisa ha u tawba keena waxaas ku hadlina ha ka noqda culummada jannadooda iyo naartooda asaga gacanta kuma haya fidnana mashadaayin wanaagii khayraan ka ogaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen inuu ilaahayna cafiya fidnana intaas ilaahay nooga ekeeya ahlu khayrkana gacantooda talada allaha geliya ahlu sharna allaha maara shartooda ku reeba hada wabilaahi tawfiiq